barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis lix iyo labaatanka bisha abril sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyada maantana waxaa halkan si wadajireeda kaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee waraysi ku saabsan wiil dhallinyaro ah oo si mutadawacnimo ah dhallinyarada kale u siiya wacyigelin la xidhiirta yoolka horumarka
in ku dhow saddex boqoloo arday baan la wadaagay markii koowaad umaan umaan bandhigin laakiin waxaan siisay sawiraanka oo waxaan ku yidhi cid maaragta waxaan ka warhaysaa kadib waxaan jiray laalinka waxaan kala kulmay arday keliya gacanta taagay oo gartay inay todobiyo toban qodob yihiin kadib xaggaa waxaa iga soo baxday inaan dadku aweer ahayn anoo marka hore sii ogaa haddana aan sii xaqiijisto kadib umaan jeedin oo keliya maaragtay inay yacnihii yoolasha horumar waaraa waa maxay iyo faa'iidadii inoo leeyihin laakiin waxaan sameeyey inaan activity waxaa kale oo aad maqli doontaan garsoorayaasha maxkamadda sare ee maraykanka oo shalay ka dooday soo jeedintii madaxweyne trump ee joojinta muhaajiriinta muslimiinta u badan kaalimaha heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa ugu baaqay kongareska maraykanka inay xaqiijiyaan in maraykanka uusan ka bixin heshiiska nuclearka iiraan si loo xadido horumarinta hubka nuclearka xukuumadda teheraan khudbad socotay muddo sagaal iyo afartan daqiiqo ah oo uu u jeediyey labada aqal ee kongareeska ayuu macron ku sheegay in iiraan aysan cambo qaadayn bacrimiinta hubka nuclearka shanta ama tobanka sano ee soo socota hogaamiyaha faransiiska marnaba si toos ah uma abaarin mowqifka adag ee uu madaxweyne trump ka taagan yahay heshiiskii labada kun iyo shantii ee nuclearka iiraan madaxweyne trump ayaa bisha soo socota go-aan ka gaari doono in maraykanka uu dib u cusboonaysiin doono khafiifinta cunaqabataynta iiraan taasoo ay dalalka reer galbeedka uga bedelinayeen xadaynta barnaamijka horumarinta nuclearka iiraan
dalka shiinaha ayaa si weyn isha ugu haya kulanka taariikhiga ah ee dhex mari doona dalalka kuuriyada koonfureed iyo tan waqooyi iyadoo rajo uu ka qabo in la qaado tallaabooyin muhiim ah oo dhanka nabadda ee gacanka kuuriya wadahadallada tooska ee la filayo inay yeeshaan labadaasi dal ayaa kulan madaxeed isna la filayaa in uu dhex maro madaxweynaha maraykanka donald trump iyo kan kuuriyada waqooyi kim jong un oo kor u soo qaaday rajada nabadda si kastaba haatee dalka shiinaha ayaa waxa uu ku riixayaa maraykanka in aanu ballanqaad xagga ammaanka oo keliya ee kuuriyada waqooyiga aanu ku ekaan balse uu xataa dibciyo cunaqabataynta saaran taasi oo jawaab u noqonaysa ballanqaadadii dhowaantan dalkaasi kuuriyada waqooyi uu ballanqaaday in uu joojinayo tijaabooyinka gantaalada iyo hubka nuclearka duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a washington kadib markii ay soo gabagaboobeen yoolalka horumarinta qarniga ama millennium development goals oo soo socday muddo shan iyo toban sano ah ayay dunidu isla gaartay gaar ahaan qaramada midoobay in dib loo bilaabo yoolalka horumarka waara ama sustainable development goals kuwaas oo lagu dhowrayo dadka iyo deegaanka gaar ahaan yaraynta saboolnimada gaajada helitaanka waxbarasho taya leh iyo weliba qodobo kale oo nolosha muhiimka u ah haddaba kusoo dhowaada qaybta labaad ee waraysi uu wariyaha v o e da cabdixakiim maxamuud shirwac uu la yeeshay fatxi baashe cabdi oo ah wiil dhallinyaro ah oo sannadihii u dambeeyey waday olole uu qodobadaasi uga sharaxayo dhallinyarada wax ka barta dugsiyada sare waayahay n waxaad tilmaantay inaad qaabkii dhaqankoo kale u bedesheen oo dee bulshadii aad qaabkaa ugu gudbinaysaan taa maxaad ka wadaa macnaha ma n inaad iswaafajisaan waxaa halkan ku qoran iyo weliba bulshadu siday wax u fahmayso hawa walaal ha- waxaa jirtaa mar kasta waxaan eegay waxyaabo badan oo imika wax jira wadamada afrikaanka maxay ku guuldareystaa badanka wax jira waxyaabo badan oo inuu noo soo dejiyo ama wadamada reer yurub ama maraykan ha noqdaan inoo soo dejiyo kadib waxaan sameynaa sideeda haddii loo qaato wan ayna waxba ka bedbedin wax jira dadkii waa inaad tustaa yacnihii waxaan haddii faa'iidii noo wada leeyihi maanta haddii adduunka la iswada saameynayo oo wadankii jaarkaaga ahaa wixii ku dhacaya adigana kusoo gaadhayaan in maaragtay ay noqoto sideeba maaragtay dadkan markaa aada u fahansiin kartaa waxaan ka tusaale qaatay taa waxaa jirtay kambainkaa hore intuu tusay lix iyo tobankii bilaabay saddex saddex bilood kadib bay ahayd markii global goalska adduunku ku dhawaaqay saddex bilood kadib kambainka bilaabay baa waxaan ku tijaabiyay markaa social media ku ekaa kaasi sanad buu markaa socday ilaa toddobiyo tobankii san laga soo geliyay kadib kaasaan ku tijaabiyay waxaa jirta english baan markaa isticmaali jiray oo soo dhigdhigi jiray baraha bulshada kadib waxaan arkay dad badan oo yacni aan ilahaysan baan arkay kadib taa nagu dhalisa markaa fikirka ah inaan dadka ama sawiraanaan inagu leenahay oo sawiradeennaan isticmaalo ka tarjumaya ama maaragta luuqadeeni ka tarjumaya saas oo kale dadkii loo fahansiiyey goolasha laftoodii waxaa jira say inoo saameynayaan iminka waxa qodobadu way isku toddobiyo tobanka qool way iswada saameynayaan yacni way isku wada xidhan yihiin ma kala maarmayaan marka waxaa jira si kalena waan ka tuseeyey oo ahayd inaan yacnihii tuso qofkan sideedii goolashan maanta oo dhan aad u yeedhinaysa uu garanaya imika qodobka saddexiyo tobnaad oo kale waa climate actionka waxaa jira qofku kula garanaya markaad u turjumto qodobka cimilada kii bafartiga uu kula garanaya laakiin waa inaa isagiina tasay dhibaatadan isaga u haysto iminka waxaa jira qodobka climate actionka oo kale abaaraha nagu soo noqnoqdo sanad kasta abaaraha nagu soo noqnoqdo waxaa jira dee waa waa la iska wada arkay marka xaggaasa yacnihii laga soo gelinaya wax kaloo laga soo gelinaya waxaa maqan la gender gender gender bay dadku maqlaan ama gender equality marka isagoo kale yacnihii waxaan markaa aan doonaynaa inaan yacni ku yeelin adduunka meel kala eegin aan noqono maaragtay inen sideeba ay dhibaatadayna inoo haysa sideebuu qodobkani maaragtay inoo saameynaya qodobada inoogu daran waa kuwa sahtaa maaragtay iyaga laftoodu ay la imaadaan jawaab celin oo ay ahaan qodobkaa qodobkaasna malaynaya qof kasta maaragtay marku qiyaasa isagu
waa hagaag n ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo n fadxi n dhallinyaradoo kale siday uga falceliyaan markaad tusaalahaan oo kale u tagto iyo dugsiyadii ugu tagtad goobaha ugu tagtad fariintii u gudbiso n se ujeeddada gebagabada marka ugu dambaysa maxaad ka leedahay in dad nooceeya tusaalahaan oo kale aad aragto oo n qaab nooceeya wixii ula haysta walaal ilaa imika siday uga falceliyeen wax weeyaan imika ilaa imika tallaabadan aan ku dhaqaaqay dhowr qaybood buu u qaybsamaysa waxay ahayd si social media maaragtay ayaa mid gaar u ahayd mid videoye gaar u ahayd oo way soo socdaan weli la- laakiin maana ilaa imika maanaan soo saarin ta kale ah inaan ardayda imika bilaabayna maaragtay ardaydan ku bilaabay maaragtay inaan ag istaagoon u gudbiyo ilaa imika in ku dhow saddex boqol oo arday baan la wadaagay markii koowaad umaan umaan bandhigin laakiin waxaan tusay sawiraanta oo waxaan ku yihi cid maaragtay waxaan ka warhaysaa kadib waxaa jira ilaa imika waxaan kala kulmay arday keliya gacanta taagay oo gartay inay toddobiyo toban qodob yihiin kadib xaggaa waxaa iga soo baxday inaan dadku aware ahayn anoo marka hore sii ogaa haddana aan sii xaqiijisto kadib umaan jeedin oo keliya maaragtay inay inay yacnihii gool yoolasha horumar waaraa waa maxay iyo faa'iidada inoo leeyihin lakin waxaan sameeyey inaan activity aan u qabano iyaga laftooda oo aan u kala qaybinay yani afartan daqiiqo ahayd meelaha labaatan daqiiqo hore yacni inaan hadal tooso aan u jeedinay iyaguna maaragtay su-aala soo celinayeen qaarkood xagga yacni wax ka fahmi waayeen qaarkoodna ay sameynayeenba inay maaragtay noo sheegeenba habab sidan aanu wadno kasii fududba oo maaragtay aan dadka wacyigelinta kusii gaadhsiin karno marka activitygana aan uga dan lahayn inay noqoto waxa yacni ay ku xusuusan karaan wixii aana ilaawin dadka la- ku xeera iyagana markay hadhow guryahoodii ku noqdaan oo kale ay gaadhsiin karaan waa maxay yoolasha horumar waara taa waxaa kaloo raacsanaa inaan u sameynay inaan iskuullada oo kale aan ugu dhadhajinay maaragtay calaamado ka turjumaya yoolasha horumar waara waa maxay ilaa imika intaan booqanay kadib taas na aan aragnay marka ardaydu yacnihii dhowrka haysadooda hore soo qaataan oo kale ama marka fasaxaada lasoo daayo oo kale inay sameeyaan kuwiyo ku urursan ad arkaysa isku tur tilmaamaya oo ku odhanaya intii aan ogeynay kula shalay ka maqnayd oo kale ee odhanayaan sana maaragtay na noogu dhigay isna waxaa jira kooras page oon ugu dhiibnay maamulka ilaa iminka intaan u tagnay oo ah sidii waa maxay yoolasha horumar waara kadib maamulkuna unoo ballan qaaday in maaragtay ardayda kooraska afartan afartanka page sida ugu dhaqsaha badan maaragtay five minute class kasta xiisada inta loogu yaro jiro loo gudbin doono waa maxay
kaasi waxa uu ahaa fatxi baashe cabdi oo u waramayay waryaheena cabdixakiim maxamuud sharwac
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee maraykanka ayaa shalaytu dhegeystay dacwadaha qareenno kala raacsanaa in la meel mariyo iyo in kaleeto suu jeedintii madaxweyne trump ee ahayd in dalal muslimiin u badan laga mamnuuco soo gelidda dalkan maraykanka garsoorayaasha ayaa su-aalo weydiinayay qareennada labada dhinac haddaba faahfaahinta sidii ay wax u socdeen ayaa waryaheena gobolka minnesota maxamuud mascad waxa uu ka wareystay garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi
waxay ahayd maalinkii lagu ballamay dhinacyada ku loolamaya sharciga inuu waafaqsan yahay dastuurka iyo sharciga iyo in kale qeyb looyaro dhinaca madaxweynaha iyo dowladda taageerayay oo ay doodoodu ahayd dab marka lasoo koobo sharciga madaxweyneha u soo saaray waxaa mid waafaqsan shuruucda iyo dastuurka waddanka iyo dhinac kale oo kasoo horjeeday oo dhahayay sharciga madaxweynaha uu soo saaray amarkiisi wuxuu ahaa mid ka soo horjeeda sharciga wadankan oo mamnuucaya inay dad si gaar ah iyagoo loo eegayo diintooda ama meesha ay kasoo jeedaan lagu mamnuuco taasna ay diideyso dastuurka sharciga ay kasoo horjeedo darteed dooda ahayd bay ahayd marka maanta maxkamadda waxaa lagu ballamay bay ahayd maadaama qoraallo kala duwan oo badan ay gudbiyeen inay maxkamadda fursad u hesho in la dhegeysto si oral ah ama ma aragta dhegeysi cod ah ay intay hor yimaadaan ay ku difaacaan doodooda ay soo bandhigto garta markii la dhegaystay marka oo dhinacyadu ay soo gudbiyeen kiiskooda garsoorayaashu marka maxay ka yidhaahdeen waxay dhegaysteen maantoo kale marka waxaa weye garsoorayaashu maxkamadda guud waa sagaal garsoore waay sagaalkaa garsoore waxaynu ognahay waxay u kala qaybsan yihiin wax ideological line la yihahdo qaabna qaybna waa morier conservative qaabna waa liberal oo qaabka loo dastu loo turjumo sharciga ayay ku kala yar duwan yihiin mabda ahaan marka waxaa laga dhadhansanaya garsoorayaashu inay su-aalahay weydiinayeen ay ku saabsanaayeen qof walba dhinaca uu su-aalo gaaro qof walba la yimid marka taasoo ay doonayeen inay fursad garsoorayaashu u helaan inay weydiiyaan su-aalo gaargaarka ay qabaan si iyagoo ku dabaqaya mabda iyo meesha ay ka imanayaan qaarna ay doonayeen inay fikir ay qabaan inay soo bandhigaan ama ay ku diidayaan ama ay ku ogolaanayaan labada dhinacba marka garsoore looyaraduna waxay fursad u heleen iyagan inay ka qanciyaan wax walba oo dareena oo ay garsooryaashu ka qabaan su-aasha iyada hortaala waxaa la leeyahay marka la eego wixii ka dhacay maxkamadda waxay u eg tahay in dhinaca madaxweyne donald trump ay guushu dhinaca jirsan doonto adigu markaad aragtay marka maxaa kuu muuqda
sabab badan oo mataqaanaa taas runtii fikirkaa taageeraya wuu jiraa waa marka koobaad waxaan ognoona markaan dib u milicsano amarka madaxweynaha u soo saaray kan waa kiisii saddexaad way so kii koobaad waan ognahay ceeb badan baa ka dhacday sababto mid si fiican loo hufay ma ahayn kii markii uu socon waaye maxkamadaha uu ku laalmay waxaa dhacday inay mid labaad la soo saaro kaasoo kii hore si fiican uga hufnaa kan dambe oo saddexaad oo sebtembar la soo saaray wuxuu ahaa mid runtii aada looga shaqeeyay ejensiyada kala duwan ee socdaalka dibadda hay-adaha homeland security kulli ay ka wada tashadeen oy ka fikreen buu aha marka guud ahaan marka la eega amarkan dambe wuxuu ahaa mid sharciga runtii waafaqsan balse su-aasha mar walba waxay taagnayd sharcigan ma wuxuu ahaa mid runtii loogu talagalay in national securityga sida ay ku tilmaameen wadanka taageerayaa mise waa mid madaxweynaha siduu hadda ka horba ku sheegay nacayb uu u qabo wadamadan dadka muslimiinta ee wadamada muslimiinta ka imaanaya loogu talagalay in lagu horjoojiyaa taana marka waxay noqotay not only in la eegaya warqadan sida ay u qoranta sharciga qoraalkiisa ahaantiisa wax dhibaa lagama qabo laakiin ujeedadii ka dambeysay baa laysku haystaa intentiga muxuu ahaa waa mid ka madaxweynaha hadda ka horba doorashada markuu ku jira uu tilmaamay uu leeyahay dadka muslimiinta ka imaanaya waan kasoo horjeednaa marka garsoorayaasha maanta waxaynu ognahay sagaal garsoore weeye madaxweyneha intuu yimid afar iyo afar bay u kala qaybsanayeen sideed ayuu obama kaga tegey madaxweyne intuu yimid mid buu isagoo laftiisa magacaabay shan dhinaca mataqaanaa xag jiro oo ah dhinaca conservativeka ay afar bay yihiin maanta marka waxaa muuqatay runtii inay garsooryaashu ay u dhan- u janjeeraan madaxweynaha dhankiisa inay taageeri doonaan suuragal ma noqon kartaa marka eh, in dhinaca kale sheekadu wareegto Een, waxaa inta badan een, dad badan oo maaragtay ka mm, eh, falanqooda arrimaha maxkamadda karan saran ay ku sheegayaan garsooraha su-aasha uu weydiinaya loo malaynaya dhinaca janjeedho waxaa iman doonta inuu ugu talagelayo keliya inuu provogareeyo thought ah inuu qofkan uu fikirka uu ka doonin oo arrintaa su-aashaasaan qabaa iiga jawaab balse aysan ahayn inuu tusinayo ama uusan la soo baxaynin go-aankiisu dhinacanaan u janjeera keliya inaysan ahayn waxaa suuragala garsoorayaashu sagaalka garsoore lix ka mid inay meel isku raacaan suuragala shan ka mid inay meel isku raacaan suuragala afar ka mid a marka su-aalaha ay weydiiyeen inkastoo ay tilmaami karto dhinaca ay u janjeeraan haddana final wordki ma aha ama ma aragtay ujeedadiisa ugu dambeysa ma aha ma rabo Eh, ugu dambaynta eh, go-aanka maxkamadda eh, kama dambaystahay goormuu soo baxaya Een, maxkamadda dhegeysiga markay samaysay een, waxay tilmaameen inay soo saari doonaan juun bisha juun dhexdeeda taasoo fursad siin doonta marka garsoorayaasha laftooda inay dib u wada fadhiistaan ay iyagoo laftooda dib isu qanciyaan waxaa laga yaabaa mascadi iyo cabdinaasir inuu yidhahdo mataqaana haddii aad adigu taageersanayd ama aad kasoo horjeeday een, aan idhaahdo anigan aan ku qanciyo aan ku idhaahdo bal dhinacyadan ka eeg adigan aad isku dayda inaad qanciso inaan isku iswada raac sagaalkoodana meel isku raacana suuragala ay isqanciyaan inay isqancin waayaanna waa suuragal haddii ay marka taa dhacdo waxaa la eegayaa majorityga meesha ay maraan unbuu marka ku dambayn doonaa amarku kaasina wuxuu ahaa gariiqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo u waramayey wariyaheena v o a ee minneabolis maxamuud mascade haatana bal aan ku nasanay heestan uu ku luqeeyo fanaanka daa'uud xanfar
qoraxdiiyo iliskeeda midab qaansaroobaada adab quruxda iyo muuqa aan kugu qiyaasaaye qoraxdiiyo iliskeeda midab qaansaroobaada adab quruxda iyo muuqa aan kugu qiyaasaaye qarnigan haweenoo dhan qalanjadii la wada sheegay qaydkeedna konu dhaaftay loo qiray hanaankeeda daqaadirka dhigay loo qiray hanaankeeda daqaadirka dhigay qarnigan haweenoo dhan qalanjadii la wada sheegay qaydkeedna konu dhaaftay loo qiray hanaankeeda daqaadirka dhigay loo qiray hanaankeeda daqaadirka dhigay waxaan qiima kuu siiyey aan kugu qadarinayo ku dhaweeye kunuguloo qandaraastay cashaquye ku dhaweeye kunuguloo qandaraastay cashaquye adna qiinu bixintiisa ku qaboojiin labtaado ka qadinin ilkaaga adiguna waxaan qiima kuu siiyey aan kugu qadarinayo ku dhaweeye kunuguloo qandaraastay cashaquye ku dhaweeye kunuguloo qandaraastay cashaquye adna qiinu bixintiisa ku qabooji labtaado ha ka qadini in ilkaaga adeeguna ahahahaha La-la-la-la-la-la-la. qalbigaiyo laftayda qarka walugu yaalo inta dhiiga qabshiyo hankaan qadato maqali dhiiga wadnuhu yaalo inta dhiiga qaybshiyo hankaan qaadato maqale waxaa tahay midii qalanta ay qabka igu deeqday anigoo wax kaa qarinin igu qaado mantaba ilay way soo qalanaaye igu qaado mantaba ilay way soo qalanaaye waxaa tahay midii qalanta ay qabka igu deeqday anigoo wax kaa qarinin igu qaado mantaba ilay way soo qalanaaye igu qaado mantaba ilay way soo qalanaaye waxaan qiima kuu siiyey aan kugu qadarinayo ku dhaweeye kunuguloo qandaraaste cashaquye ku dhaweeye kunuguloo qandaraaste cashaquye adna qiilu bixintiisa ku qabuuji labtaado ka qadinin ilkaaga adiguna waxaan qiima kuu siiyey aan kugu qadarinayo ku dhaweeye kunuguloo qandaraastay cashaquye ku dhaweeye kunuguloo qandaraastay cashaquye adna qiilu bixintiisa ku qabuuji labtaado ha ka qadinin ilkaaga adeeguna
aan intaasi kaga gudubno heestaasi uu ku luqeeyo fanaanka daa'uud xanfar halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a haatanna kusoo dhawaada ciyaarihii oo kuwan mascade iyo sandheere oo faaqidaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo aan maanta kaga hadlayno ciyaar habeenkii xalay ahayd dhex martay labada kooxood ee real madrid iyo bayern munikh oo ka kala tirsan dalalka sbain iyo jarmalka ciyaartaas oo qayb ka ahayd tartamada champions liiga ee kooxaha horyaalada qaaradda yurub ay ku tartamaan waxa ay la falanqaynaya ciyaartii xalay wariyaheenna minnesota maxamuud mascade oo khadka telefoonka hadda ku jira maxamuud soo dhowow waa maasan tahay maxamed waayo maxamuud waxaan ognahay in ciyaartani ahayd samafinal tii ka horreysay inay wada ciyaareen kooxaha roma iyo liverpool oo liverpool ay shan iyo labo eh, ku badisay bal ciyaartii xalay iyo natiijadeeda iyo sidii ay kooxuhu isku arkeen Eh, aad baad u mahadsan tahay sandherow ciyaartan waxaa lagu ciyaarayay garoonka ah, allianz arena ee magaalada munich ee waddanka jermanka oo kooxda bayer munich ay ku ciyaarto Eh, dabcan eh, fursad weyn bay u ahayd kooxda bayer munich inay kulanka guul hesho maadaama lugta labaad eh, bisha may kowdeeda ay ku wada ciyaari doonaan eh, magaalada madrid garoonka kooxda kubadda cagta ee real madrid Eh, marka waxaa jirtay qaybtii hore ciyaarta markii ay wax yar socotay waxaa ka dhaawacmay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich mid kamid a xidigaha ay ku duusho ciyaaryahanka la yidhaahdo Arjen Robben oo ciyaarta ka baxay sidoo kale waxaa haddana ka dhaawacmay ciyaaryahan Boateng oo kamid a difaacyada kooxda Bayern Munich ay ku taagan tahay isna waa la bedelo ciyaaryahan kale ayaa lagu soo bedelay marka durbaba waxaa kooxda soo gaaray ee dhaawac ballaaran oo dabcan ay adag tahay koox waliba hay inay ka kabsato laba eh, ciyaaryahan oo lafdhabar kooxda u ah taasi waxay keentay walow qaybtii hore ciyaarta ee kooxda kubadda cagta ay Bayern Munich ee gool la- la timid haddana in qaybtii hore lagu kala nasto hal iyo hal bareeja oo Marcelo wiilka reer Brazil uu gool bareejo aad u qurux badan u dhalayo Real Madrid deetana markii la isku soo noqday wiil da'yar oo kamid a ciyaartooyda ka timid akademiyadda ee kooxda ee Real Madrid ee la yidhaahdo Asensio inuu goolkii guusha u dhaliyey Eh, Bayern Munich fursado badan ayay dhalisay oo goolal eh, lagu suuro gelin karay marka Eh, laakiin kama aanay faa'iidaysanin dhibaatada ugu badanna waxay ka imaanaysay eh, kooxda aad moodaysa inuu daal fara badan hayay hase ahaatee saddex dhibcood ayaa laga qaatay bayern munich oo waxaa laisla aadayaa guriga eh, real madrid waan gartay marka maxaa la saadaalinaya marka real madrid eh, gurigeeda la tago Eh, dabcan real madrid gurigeeday ku ciyaareysaa fursad waxay haysataa inay soo baxdaa maadaama hadda ay guriga kale kusoo badisay laba gool ay soo dhaliso Eh, bayern munich waxaa eh, guushu waxay u jirtaa inay laba gool iyo waxba ku badiso Eh, laba gool markay waxba inay ku badisana way iska adag tahay weliba guriga real madrid eh, iyadoo la joogo marka waxaan arki doonaa halka ay eh, sheekadaasi kusoo gabagabowdo waan gartay aad baad u maasatahay maxamuud adiga mudan aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o da gobolka minnesota maxamuud masacde oo ila falanqeynaya ciyaar champions league ka tirsan oo habeenkii xalay ahayd dhex martay labada kooxood ee real madrid iyo bayer munich oo ka kala tirsan dalalka spain iyo jarmalka intaaynu mar dambe kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
aad ayaad u mahadsantihiin sandheere iyo maxamuud mascade haatana waxaa stuudiya ugu heliya nuur xasan nuur nuur bal haddaanu egno ciyaaraha caawa dhacaya waa mahadsan tahay daanduray caawa waxaa jira kulamo ka tirsan tartanka loo yaqaano yurub league wareegiisa semi finalka waxaana isla ciyaari doona kooxaha arsenal iyo atletic madrid oo daanduray ah laba koox oo waaweyn oo ka dhisan qaaradda yurub arinta isha lagu haya ayaa ah in arsenal ay kasoo bixi karto kooxda atletic madrid oo ah koox maaragtay caan ah oo ka dhisan dalkaas spain gaar ahaan arsenal tababaraheeda arson vinger ayaa ayaa ka fariisan doona ciyaaraha ama aan iraahday ka tegi doona kooxda arsenal kadib laba iyo labaatan sannadood ah marka waa koobka keliya ay rajada ka leeyihiin marka su-aasha la isweydiinaya ayaa ah winger ma ka badan karaa atletic madrid oo final ma gaari karaa si uu u noqdo koobkani koobkiisii sagootinta arsenal ciyaarta kalena waxay dhex mari doontaa kooxaha maksey iyo salisburg aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur haatana xaggii heesaha ayaan jillacinaa mar kale waa kan cabdicasiis iskaalaaji iyo deeqa axmed oo wadajir ugu luuqanaya heesta xulasho
xulashada kalgacal ruuxii xididada wadnaha iskayga ku biiri baan xalaal xalaal xalaal u casuuma nahay
ciisa ruuxan jantaaga iskiyamaankii cindigaaga xaqiiq hoy uga dhigan xalaal
xulashada kalgacal ruuxii xididada wadnaha iskayga ku biiri baan xalaal xalaal xalaal ducasuuma nahay
daymada xaragada haween naalaafya gacmaha xawaliitan ka dortibaan xaqiiq
heesta xulasho iyo codadka cabdilcasiis iskalaaji iyo deeqe axmed ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaana idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo idaacaddeenna galabnimo inta aan ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo